su-aasha kale waxay tahay mawqifkan dambe ee kooxda ictisaam la idhahdaa ay qaateen ma loo arki karaa ama ma ma noqon kartaa towbad ay ka toobad keeneen qaladadii hore ee ay galeen ee iyaga ka soo fulay
jawaabteedu waxay tahay mowqifka ay qaateen qolada ictisaamku oo ah markaa dagaalkii hadda inay ka baxaan ay yidhahdaan dacwad baan u laabmaynaa waanu ku noqonaynaa tan noocaasi kama caddo wax towbadii waa midda koowaade may odrhan arrin markaa dembigaanu ku dhacnay buu ahaayo waa ka toobad keennay may odhan waa midda labaade xisbulislaam oo iminkaba qayb ka midi dee ay shabaab noqotay oo iyaga ka mid ahaa marnaba may dhaleecayn waxna kamay sheegin xataa manay odhan waa faslinnay oo ururkii waa ka saarnayna may odhan ha ka baxaanna may odhan ictiqaadaadkana waxay ku kala duwan yihiin xisbulislaam iyo shabaab ma jirin waxa midna loo dhaleecaynayo midna aan loo dhaleecaynayn muxuu ahaa ma qolana amarkay qaadan weyday oo amar kala yeelatay qolana amarkay ku hoos jirtaa ma intaasaa mise wax kale waxaa kaloo raacda ma aha markii ugu horraysay oo ay hub ka dhigaan oo ay yidhaahdaan dacwad baanu ku noqonaynaa bari markii dagaalkii bari waxay yidhaahdeen ee qabaaisha qaarkooda ay isku dhaceen ay markii hore is yidhahdeen inqilaaba oo qabsada markay u suuro geli weyday arrinkiina daba dheeraaday ayna noqotay inaan natiijo fiican inayna ka gaadhaynin una yahay dagaalun iska soconaaya wax taqadumana aan lahayn waxay noqotay inay markaa yidhaahdaan ma'saq baynu ku jiraa iyo dhibaato aan ka baxno daod waxaa la yidhi hubka aan dhigno aan dacwaddeenni ku noqon hubkii waxa weeye waa kuwii isdhaafiyey qolyihii markaa waxa weeye xagga markaa saferiyada gelaayay waa kuwii markaa ubkii waxay siin karayeen siiyeen yagina waxa weye waa kuwii magaalooyinka dib lagu celiyey afkaartii haddii aan la daweyn oo dadka ay sidii ugu jirto quluubtiina aan la qancinin hubkaanu hadda dhignay waxba tari mayso waa dhuxul dambe suwan berri bay haddana markaysa waxaad dib u qarxi kartaa mar walbana dib markaa loo aloosi karaa waxaa horaysa marka hore ka horaysa in waxan marka hore laga qanco oo ictiqaad ahaan meel la dhigo waa ka tagno hadda markaysa markaa dacwad baan u jeesanaynaa ama siyaasad baan u jeesanaynaa yacni tan noocaasi kaafi ma waxaani wuxuu ahaa yacni wax markaa fitana buu ahaa oo yacni waxa weeye khatar ah oo aan yasirayn marka in la yidhaahdo cala alaqali ijtahaduu fa akhta'uu waa arrin kalad ah aan sax ahayn wakhtiyada qaarkood waxaa la yidhaha ijtahaduu fa akhta'uu bes war ka toobad keena war dadkuna ha ka toobad keenaan waa ruux walibana ha ka toobad keeno war anna waa ka toobad keenay ruuxu saa u yidhaahdo iyo waa kala duwan tahay yacni waxa weeye in markaa la yidhaahdo eh, qoladaasi hadda waa qaldan tahay annaguna marka arrinkaa kuma raacsanin Eh, in saas marka waxa la yidhaahdo berri haddana waxa weeye mid kale markay u muuqato halkii laga amba qaado calaa kulli xaal tawba saadiqa ayaa markaa loo baahan yahay in laga toobad keeno oo yacni markaa la caddeeyo la bayaamiyo ayaa markaa loo baahan yahay toobad cadna laga toobad keeno arrinkaana marka waxa weeye la caddeeyo inuu ahaa arrin waxa weeye eh, dee jaraa'im ah waa kaa odhanaya ra'iisulislaax waxay markaa ka sameeyeen yacni bari iyo geda ay ka sameeyeen waa waxaan biyaha baddu maydhayn buu yidhi marka towbad dhaba ha ka toobad keenaan xajkii dhoweyd buu odhanayaa towbad dhaba ha ka toobad keenaan xaraf kagama jawaabin ma ajaabu canha bixarfin kagamay jawaabin dhallinyaradooda iyo kuwooda waaweynna ee waxaad mooddaa inay kale afkaar ba yihiin badanka marka waxa weye shacbiyaddoodu in badanoo ka midi waxay ku qanacsan yihiin sida marka waxa weye shacabka wax u wadaa kuwooda waaweynna in badani waddadan intikhaabaadka iyo xagga iyo in la galo ayay markaa waxbay u badinayaan ay u socdaan marka waxbaa isdhex guuraya marka almuhim yacni qaacidadooda iyo qimadoodu waxaad mooddaa inayna isla haysanin waa midda kale jamaacatul-ictisaam waxay ku jireen ma aha oo keliya dagaal ee mukhaalafaad fara badan bay ku jireen waxaa ka mid ahaa mukhaalafaadka ay ku jireen difaaca ay daafacayaan jamaacatul islaamiya dhammaantood daafacayaan ay looyarka u yihiin hadday tabliiq tahay hadday islaax tahay hadday ikhwaan tahay hadday kayrkood tahay muxaadaraadka ay gelayeen ee mustawo walba lahaa ee gobol kasta ay ka galeen waxay ka hadlayeen aljamaacaat alislaamiya iyo inay bannaan tahay iyo inay isdhammaystirayaan iyo yukmilu bacduha bacdan jamaacaadkaas barhkoodba barhka kaley dhammaystirayaan waatay ku misaalinayeen oo ku tusaalaynayeen masjid qabyo ah ayuunbay dadku waxay isku hayaan jamaacaadkii min ayna nabda war ma saqafkaynu horaan saaraa war ma albaabadiiyo daaqadahaynu ku xidhnaa yaan bahaluhu inooga soo gelinay yacni min ayna nabda baan isku haynaa ayay yidhahdeen akaabirtoodu waa tali la weydiiyey ee lagu yidhi yaa saxan yaase qaldan af buuxa waxay ku jawaabeen cid khaldama ma jirto kabiiruhum baa sidaa ku jawaabay waa qodob waxaa ka mid a ashyaaday ku jireen ee mukhaalafaadka ah fitanka xataa beledada kale ka dhacaya inay ayidaan oo u rixiyaan beledkay doontaba ha noqoto siday u barakaynayaan waxay gaaladu hadda u bixiyeen rabiicu lcarabi ay u ammaanayaan waa macruuf xukuumadaha la ridayo waddankay doontaba ha noqotee siday ugu rixinayaan waa macruuf kuwa kale boqortooyooyinku ka jiraan iyagana saas si la-eeg bay ugu rixinayaan in lagu kaco oo dhibaatooyin ka dhacaan almudaaharaat iyo altahyiij iyo alkhuruuj kullu dalika waa ayidaan macruuf bayna ku yihiin khuruujkuna ma aha keliya khuruujun bisayf bixitaanka xukuumaadka lagu baxaana ma aha keliya in dagaal iyo gacan loogu baxo وخروج بالسلاح كلية معها هدان هب حتى لوغو بحين oo dadka lagu tirtirsinaayo oo dadka lagu kicinayo oo qabaa'ixdooda dadka lagu nashrinayo oo manaabirta laga caayayo oo laga dhaleecaynayo oo dadka la necbaysiinayo kullu daalika waxay ka mid tahay min alkhuruuj siday culammada ahlu sunnahu qabaan waana ku jiraan sidii ugamay bixin waxaa ka mid a waxyaalahay ku jireen iminkana weli ay ku jiraan tatbiiq camaliyay dabaqayaan qaacidat lmacdira natacaawanu fima itafaqna fiih wayacdiru bacduna bacda fima اkhtalafna fiih nooc weli baa ku jiraan xukumaadka oo dhan kii biiطlaaq u gaalaysiinayaa ku jira midaan biiطlaaq u gaalaysiinayn baa ku jira xukuumadda shariif xukuumaddiisii qaarkood xukuumaddaasay ku jireen isagay la taliyaal u ahaayeen qaarkood waxay u noqdeen mas-uuliyiin bay ka noqdeen qaar kalena shariif iyo waxa la socdaba way gaalaysiiyeenoo milladay ka saareen waana la dagaalamayeen xagga ictisaam baa ku soo jira xagga kalena qoriga waxaa soo haysta ictisaam baa qoriga soo haysta oo ku soo jiro la jihaadaya qolo kaloo saddexaadna waxay leeyihin waa fitan dagaalku shariif iyo xukuumaddiisuna inay gaalo tahay yacni daliil male saddexdubana ictisaam bay wada ahaayeen iminkadan xukuumadda hadda ka dambaysay shariif ee la sameeyey ee muqdisho lagu sameeyey ictisaamkii waa ku jiraa waa la saf bacdi ka midi bacdi ka midina waa ka soo hor jeedaa oo qorigii bay soo haystaan bacdi ictisaamkii ka midii waxay leeyihiin intikhaabaadka in la galaa waa kufri akbar nidaamkii ictisaam bayna ku jiraan bacdina waxay leeyihin waa la geli karaa waana saa'iq ma aqaan maalmahan inay fasiliyeen laakiin shay macruufay ahayd oo jirta inay qaar sidaa qabaa ay ku jiraan ictisaamka weriga dambeeyey maalmahan hadduu jiro halkiisi tanaaqudaadka badan ay ku sugan yihiin tiro male wa natacaawanu fima itafaqna fiih wayacdiru bacduna bacda fima اkhtalafna fiih wa taطbiiq camali af bayaan laga odhanay waxaa kaloo ka mida mukhaalafaadkooda waa dawla siriya taxta duwal makaan kasta waxay ku leeyihiin manduub iyo ra'iis bay ku leeyihiin ra'iisu iqliim waxaa kaloo ka mid a mukhaalafaadka waa dawlatun siriyatun taxta duwal oo makaan kasta ku leh ra'iis iyo manduub ku leh ay odhanayaan makan heblaayo ama mantiqa heblaayo ama iqliim heblaayo ama beled heblaayo waxaa nooga markaa ra'iisa hebel boqorrada iyo madaxweynayaasha ka taliya waddamadaas kama warqabaan markaasay odhanayaan khaliijulcarabi hebel baa nooga ra'iisa ra'iiska qaar baa sii hoos imanaya sacuudiga waxay odhanayaan hebel baa isagana ka ra'iisa ama guddoomiye ah isaga idaaraynaya waa siri laa culamaan loo sheegayn waa siriyun lilgaaya walaa cid kalean loo sheegayn markaasa la odhanaya waa dacwa maxda waa kadib iyo iftiraa الشيخ ابن عثيمين مركي لو يديه وكيري دولة تحت دولة ما يجوز إن دولة دولة لغه السماية ما بنانا ترتيب توداسية أموره توداسية مكاتب توداسية أشياء داسية والسري أحكام إذا مخالفات كودا وحيليهن إمارة خاصة iyagu ay samaystaan ayna kula mucaahadoodaan oo kula baayactamaan cahdi ama daaco kaa doonto ka cabir oo bimacnan baa loo jeeda waxaa kaloo ka mida mukhaalafaadka waxaa u sugnaatay imaaro iyaga u khaas ah oo ay kula ballamaan daaco ay ateecayeen waana tay ku qoreen manhajkooda walaa budda laha min imaara lagama maarmaan bay u tahay in imaaro loo helaa lagama maarmaan baynay u ahaatay adeecitaan iyo cahdi waxaana u sugnaatay inay ku tacaahudaan kayta wa kayta waxay ka mid tahay mukhaalafaadka waxay leeyihiin shuuro caamay leeyihiin oo u talisaa shuuradaa caamka ah sidaanu ku ogaan jirray ee ku naqaanay waxaa muqarar agtooda ka ahayd inay qaa inay qaadan karaan qaraar inay dagaal iclaanshaan inay taa awood u leeyihin waxayna ku tiriyaan qadiyadda ku saabsan iclaanulxarbiga min alqadaaya almasiiriya qadaayaadka masiiriga ee ay u shardiyaan aglabiyatu thuluthayn shuurada caamka ah ee ururku leeyahay marka saddex meelood laga dhigo laba meelood waa inay isku waafaqaan in dagaalkaas lala yimaado la sameeyo sidaasaanu ku ogeyn wax khilaafsanoo waa ibdaalinay ah oo ka soo yeedhay maanu maqal walaaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana qaraarkii dagaalka mar walba markay leeyihiin gacantaanu ku haysannaa oo shuuradayadunba hadday doonaan intay fadhiistaan habeen madow dhag dabeedna markaysaga aqlabiye aqlabiyatu sulusaynkii markaa intay gaadho ayuunbay u kala jidaysa dee maxaa la filaya qaraaraadkoodii horena wuxuu ahaa الحل الوحيد لقضية الصومال هو الجهاد في سبيل الله وقرارك وحنو داني كدشين معسكرات كلا السمية يدقالة دعيبة أي كفر عمي ummadii soomaaliyeed waa lagu jihaadi karaa oo waa lala dagaalami karaa bismi aljihaad iyo maye ma bannaane dhiiggeedu waa macsuum xaaraanna weeye in lala dagaalamaa waa laba sawdoo kala duwan sawdka sariixe marka hore ka soo yeedhay sida kalu ahaa tasarufaadka hadda ay samaynayaan shabaabku wax ka mida intay diidaan inay dhaleeceeyaan oo tasarufkooda markayse markaa ka tabarru'aan iyagoo saaxiibadoodba ay kula jiraan saaxiibadoodna aynay waxba ka sheegin xisbul islaam markaa ahaa dee kaafi maa mukhaalafaadkooduna dagaalka keliya kuma koobnayn dagaalkii laftoodana inay sidaa uga yacni markaa beri noqdeen oo towbad sariixa ay ka toobad keeneen mid waxa weeye muxaqaqa maaha shubahaadkii dadka ay ku gureen kamay gurin saas aawadeed nimanka ictisaam la yidhaahdo saasaan wax isbeddeli ugu sugnayn xaalkooduna waa caynkaas iyada aweeye waa siday yihiin bay yihiin wax isbeddeli ma jiro umuro jus-iyo ay qoonsadaan oo markayse marka ay ka tagaan waxba beddeli mayse marka ashyaada noocaasa calaa kulli xaal waa in laga toobad keenaa towba saadiqa wallahu aclam